wararka laga helayo ismaamulka naaroog ee dalka kenya ayaa tilmaamaya in xero ciidan oo ku taalla ismaamulkaasi ay weerar ku qaadeen kooxaha hubaysan weerarka ayaa yimid kadib markii ciidamadii halkaasi ku sugnaa maalmo ka hor lagu amray in ay xerada ka baxaan war ka soo baxay booliska ismaamulka naaroog ayaa lagu sheegay in kooxaha weerarka geystay ay burburin ballaaran u geysteen xerada ciidamada agabyo ciidanka lahayeenna ay horay u qaateen tani ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ismaamulkani laga soo warinayay weeraro ay geysanayaan dablaydan mar sii horaysay ayayna ahayd mar dad badani lagu dilay rabshado ka dhacay dalkaasi dhanka kale kooxo lagu sheegay burcad ayaa waxa ay laba ruux ku dileen ismaamulka baringo xilli uu halkaas ku sugnaa wasiirka amniga ee ismaamulkaasi kooxihii dilka geystay ayaa lasoo warinayaa inay goobta isaga baxsadeen waxayna tani walaac ku abuurtay dadka ku dhaqan ismaamulkaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay wajahaya amni daro baahsan deegaanada ka tirsan ismaamulkan ayay wararku sheegayaan in ay yihiin kuwo ay ku xoogaysteen kooxaha burcadda ah ee dilalka iyo dhaca geysta dadka ku nool kenya ayaa iminka waxa ay la daala dhacayaan islamarkaana cabsi ka muujinayaan ammaan darada la soo diristay iyo dilalka qorshaysan ee halkaas ka dhacaya dalkan ayaa waxaa hareeyay dilalka afduubka iyo dhaca joogtada ah oo ilaa hadda booliska waddankaasi xal ka gaari la yihiin iyadoo xitaa lala xiriirinayo ciidamada amniga ee kenya laba maalin ka hor ayay ahayd mar sidan oo kale kooxo aan la aqoon magaalada nairobi ee caasimada dalkaas ay toogasho ugu geysteen charles ongo ondower oo ka tirsanaa baarlamaanka kenya iyadoo deegaanada kasibul iyo endiwa ay yihiin meelaha ugu badan ee ay qalalaasahan ka taagan yihiin